bismillaahi raxmaan iraxiim qodobada wararkeeda caddi juhor caawo idin hayo waxaa ugu daroon shirka qaran ee maalgelinta caafimaadka gudaha iyo aasaaska nidaamka caymiska caafimaadka qaran oo muqdisho lagu soo gebagabeeyey madaxweynaha jubbaland oo maanta dahfuray ka fadhiga labaad ee baarlamaanka jubbaland banaanbax lagu taageerayo midnimada jamhuuriyadda soomaaliya oo muqdisho lagu qabtay wararka dibaddana waxaad ku dhegeysan doontaan maraykanka oo digniin amni u diray muwaadiniintiisa joogta waddanka iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahay qodobadii warka ugu doorkaroona haatan isagiiyo fidsan waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirka qaran ee maalgelinta caafimaadka gudaha ee asaaska nidaamka caymiska caafimaadka qaranka weriye abshir cabdulaahi amiin ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray shirweynahan ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano dhakhaatiir maamulada isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga maamulka sare ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed agaasimayaal xogahayaha ururka mihnadlayaasha caafimaadka qaranka agaasimaha guud ee hay-adda caymiska caafimaadka qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya sanataro xildhibaano iyo wasiirka caafimaadka dalka ugu horreyn waxaa shirweynahan ka hadlay agaasimaha guud ee hay-adda caymiska caafimaadka qaranka doctor jalaaludiin isagoona ka warbixiyey aas-aaska hay-addan iyo sida loogu baahnaa waxaan jeclaan lahaa dadka inaan xasuusiyo hay-addan mid cusub ma aha oo wasiirka cali xaaji ugu horreeyay cidda bilaabay dowladdeenna way lahaan jirtay ayadoo laba qayb oo kala duwan ah inshurancy ilaashan meydii ka hor jiray oo insurance caafimaad ah iyo mid u gaar ah occupational healthig ama wakaaladda badbaadada shaqaalaha waxaa la qabtay doodo looga hadlayey adeegan caymiska caafimaadka dhismihiisa sida ugu sahlan ee ay bulshadu ku aamini karaan iyo faa'iidada uu leeyahay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor guuleed cabdijaliil agaasimayaasha isbitaallada iyo guddoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyey faa'iidada sanatar cismaan dufle iyo xildhibaan maxamed haaruun ayaa wasaaradda caafimaadka ku ammaanay hirgelinta hay-addan oo ah mid laga maarmaan u ahaa adeegyada caafimaadka ee dalka hambalyo iyo boogaadiin hambalyo iyo boogaadiin wasaaradda caafimaadka oo runta oo hogaaminayo wasiir cali xaaji iyo agaasimaha guud runtii curinta dadaalka ay sameeyeen iyo curinta barnaamijkan oo maanta aan u joogno ay curiyeen waa runtii waa ammaan iyo bogaadin haddaywan arkay xubnaha ka tirsanaa xoogaa ani waxaan ku arkaa inay tahay aad iyo aad arrin muhiim ah oo runtii curintaas wasaaradda dhexdeeda weliba ay curiyaan muxuu ahayto barnaamijkaas oo ah national health insurance-ka oo soomaaliya qof kasta oo soomaaliyeed inuu caymis caafimaad yeesho mise mid voluntary ah oo intii maaragtay danaynaysaa ay yeelato laakiin lagu dhiirigeliyo bulshada inayna ka maqnaanine ama ayna maaragtay la'aanina ay helaan waa taasi waa su-aal u baahan maaragtay inaynu baxs badan iyo research badan lagu sameeyo iyadoo wax badan la fiirinayo awoodda dowladnimo la fiirinayo awoodda haydaheenna maaragtay maamul la fiirinayo dhaqaalaha bulshadeenna la fiirinayo in maaragtay taasi waxay u baahan tahay jaamacaddii ummaddana waynu joognaaye in maaragtay research badan oo maaragtay warbixin lagu ururinayo laga sameeyo ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka caafimaadka soomaaliya doctor cali xaaji waxaa laga maarmaan ah in la helo insurance system ama nidaam caafimaad oo muwaadiniinta oo dhanna ama inta badanna ay qayb ka noqdaan dadka culayska ka yareeya caafimaadka bulshadana wax ku kordhiyo in la helo waa laga maarmaan qofka inkamkiisa soo gala boqolkiiba toban wax ka badan boqolkiiba toban ama wax ka badan wixii soo gala dakhligiisa haddii caafimaad uu ku bixiyo waa musiibo oo qofkaasi wuu faqrinaya waxaa laga yaabaa in hantidiisa muguurtada ah iyo wixii uu lahaa inuu gadgado arrin caafimaad darti madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed mudoobe ayaa maanta daah furay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka jubbaland weriye cabdinaasir maxamed maxamuud ayaa warbixintan inoo diyaariyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa maanta wuxa uu si rasmi u daafuray kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland isagoona khudbada u jeediyey xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ee halkaa kasoo jiida khudbada ayuu wuxuu kaga hadlay xaalada dalka iyo khilaafka dowladda federaalk kala dhexeeya maamul goboleedyada qaarkooda axmed madoobe ayaa waxa uu shaaciyey islamarkaana caddeeyey mowqifka jubbaland ee ku aadan midnimada dalka iyo go-aankii israa'iil ee ku aqoostay maamulka somalilan wuxa uu sheegay in jubbaland u taagan tahay midnimada iyo wadjirka dalka isagoo fariin u diray somalilan wuxuu sheegay meesha ay ka raadeen aqoonsiga inuusan ka jirin islamarkaana ay tahay in ay midnimada dalka ay ka shaqeeyaanna isagoo hadalkiisii wata madaxweynaha jubbaland ayaa waxa uu sheegay in haddii labaatanka bishan wixii ka dambeeyey aan wax wada hadal ah madaxweynaha uusan furin oo ku aadan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee jubbaland ay qaadi doonto go-aano culus sida hadalkuu dhigay haddii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud laga waayo wax hadal ah wixii ka dambeeya labaatanka bishan jubbaland waxay qaadi doontaa tallaabooyin culculus oo markaas lagu badbaadinayo dowladnimada soomaaliya ayuu yiri madaxweyne axmed madoobe dhinaca kale waxa uu shaaca ka qaaday in dowladnimada soomaaliya ay hogaaminayaan koox qowleysato ah oo u shaqeysa booriye sida shirkad gaar loo leeyahay wuxuu intaa ku daray inaysan jiri doonin wadahadal dambe oo diblomaasiyaed balse ay qaadan doonaan go-aano adag oo lagu badbaadinayo dowladnimada soomaaliya siduu hadalkuu dhigiyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe waxaa la filayay axmed madoobe inuu soo hadal qaado go-aanadii kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ee ku laashay heshiisyadii siyaasadeed ee u dhexeeyey imaaraadka carabta iyo dowladda federaalk soomaaliya kadib markii imaaraadka lagu eedeeyey in ay fargelina ku sameeyeen arrimaha gudaha dalka iyo in ay ku lug leeyihiin in gudaha dalka laga dhoofiyey hogaamiyihii goonogoosadka ee dalka yemen gaar ahaan koonfur dalkaasi ciidaruus al subeedi oo markaasi si sharci darro ah diyaarad imaaraadka laga leeyahay loogu qaday gudaha dalka abuudubaana ay ka dejisay inkastoo jubbaland arrintaas ay ka hortimid go-aanadaasi laakiin madaxweynaha maamulka jubbaland kalfadhigii maanta uu furay uu kaga hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha siyaasadda ma uusan kusoo hadal qaadin hadalka madaxweynaha jubbaland ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulada jubbaland iyo puntland uu kala dhexeeyo khilaaf adag waxaana dhowaan madaxweyne xashin maxamuud uu la kulmay xubno ka tirsan mucaaradka isagoona ka dalbaday in ay kala shaqeeyaan sidii dhinacyada maqan loo soo celin lahaa miiskooda hadalkana dib loo furo barnaamij lagu taageerayo midnimada jamhuuriyadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho lagu qabtay mar kale waa kan weriye anas maxamed oo warkan muqdisho ka soo diray dibadbax ka dhan ah israa'iil ayaa maanta waxa uu ka dhacay halkan oo ah garoonka qobdooro ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir halkan waxaa isugu soo baxay maanta shacabkii ugu faraha badnaa oo ka kala yimid labaatanka degme ee gobolka banaadir si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan xadgudubka ay wado israa'iil maadaama la tilmaamay in ay ku xadgudubtay madax bannaanida dhuleed ee dalkeenna iyadoo dhowaan aqoonsi beenaad siisay maamulka somalilan shacabkii halkan ka hadlay ayaa si wada jira u sheegay inay aad uga xun yihiin tillaabada ay qaaday israa'iil iyagoo ay tilmaamay in tillaabadaasi ay tahay tillaabo qaldan oo israa'iil ay ku doonayso in ay kala dhantaasho shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan dhulka soomaalida waa kuwan qaar ka mid a shacabkii halkan bannaanbaxa ka dhigay oo warbaahinta la hadlay iyaga oo tilmaamay in mar kasta ay garab taagan yihiin dowladdooda soomaaliya waxaan leenaha soomaaliya waa dal xura waa dal islaama waa dal wax iska dhiciya waa dalan u hoggaansami doonin isku dayga yuhuudda iyo heshiiska heshiis baanaadka ah oo khuraafaadka ah oo uu la galay ciro ciro waxaan dhahnaa marmar gobollada waqooyi gobollada waqooyi wax shaqaa kuma leh waa toddoba kilomitir toddoba kilomitir waa meel nin ka taliya oo degan inta kale calanka soomaalida u saaran waa soomaali khaalisa waa soomaali nadiifa inta kaleetood iyadana waxaan rajaynaynaa inay adaalada ku cibro qaadan doonaan yahuud oo kirishtaankai ka bannaan baxeena diideen ee majuusiyeentay ka bannaan baxeena diideen ee islaamka ay laynayaan madaxeeda lagu diiday anakoo islaama inaan soo dhoweeyno aad yo aadaan uga xunnahay gobollada waqooyi waxaan ugu baaqayaa saanta ay qaadeen waa taraanturoodeene dib ha u dib ha u istaagaano dadka hoggaamiya soomalilan waa dhumteen ummadda islaamka waa dhumiseen dadka soomaaliyeed waa dhumiseen wadda xumaad qaadiseen waddadii ilaahay jideeyo tooska aheedoy ku socdeenaad ka weeciseen wadda khaldanaad ku dhigteen ka soo laabta adunkuna waddadaas ka soo laabta dadkana ka soo celiya saasaan leennahay dalka soomaaliya taaka ka mida in yuhuud maalinku hergalo ma oggolaanayno ma oggolaanayno mana oggolaan doonno somalilan waa dad fiican oo dad wanaagsanah waa hal qoys oo dadka soomaaliyeed oo meesha jooga ka mid ah dadkii kalena waa diidan yihiin waxaan leennahay dadka soomaaliyeed soo raaca wanaagga raaca shacabkiinnu waa wanaagsan yihiinoo madaxdaa idinka cun waddanka soomaali kalama go'aayo soomaali soomaaliyaale ninkii isku daya inuu soomaali kala qaybiyo israa'iil asagaba lama qaabin yaaba yaqaan horta qof la taqa qof la yaqaanaa dad a- dad aqoonsi siiso xew aqoonsiha xew aqoonsiha naclatullaahi caleeg waaye yuhuud hajar dhegeystayaal halka warkaas oo idinka imaanaya waa radio juhar shabeellaha dhaciir shabeelle soomaaliya haatana wararka dibadda safaaradda maraykanka ee iiraan ayaa digniin amni u dirtay muwaadiniinta maraykanka ee ku sugan dalka iiraan iyadoo ku amartay inay si deg deg ah uga baxaan iiraan bayaan lagu daabacay bogga internetka ee safaaradda maraykanka ayaa lagu sheegay in mudaharaadyada ka socda iiraan ay sii kordhayaan lagana cabsi qabo inay isu beddelaan rabshado taasoo keentay korarka tirada dadka la xiray iyo dhaawacyada tallaabooyinka amniga ayaa la adkeeyey waddooyinkan waa la xiray gaadiidka dadweynahana akad ayaa la geliyey adeegyada internetkana waa la joojiyay ayaa lagu yareeyey bayaankaasi mas-uuliyiinta maraykanka ayaa muwaadiniintooda waxay ku amreen inay si deg dega uga baxaan iiraan sida lagu sheegay bayaanka iyagoo intaasi ku daray haddii ay suurtagal tahay inay maraan dhulka oo ay tagaan dalalka turkiga ama armenia hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in helitaanka xogta saxda ay adag tahay maadaama uu khadku go-an yahay laakiin xogaha la helay ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay sii korortay dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray caawa waad kala socoteen radio jowhar waanaga intaa